أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aanu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan iyo si kastood noo dhegaysanaysaan ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo aalaaba aad kala socotaan idaacadda islaamiga andulus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee caawa barnaamijka aan idinkugu soo xulnay idinkuna aad inshaa allah ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid a markii ugu horraysay saddex sano kadib taliska ugu sarreeya ciidanka kooxda riddada oo qiray in mujaahidiinta ay dileen shan iyo toban kun oo askari tan iyo markii xasan gurguurte uu iclaamiyey xamladii ashahaadla dirarka ahayd iyo jenaraal odowa ah oo quus muujiyey warbixin ayaan idinkaga haynaa axmed macalin fiqiih oo xaqiijiyey in diyaarado siday calooshood u shaqaystayaal ay soo caga dhigteen garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo una sii gudbeen galbeedka waddanka suudaan barnaamijka ayaan idinkugu haynaa wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe islamarkaana ay weheliyaan qaar ka mida hoggaanka dhaqanka ee wilaayadaasi oo dhowaan booqasho ugu tegay ciidanka mujaahidiinta ee ku jilba xihan jiidaha dagaalka warbixin ayaan idinkaga haynaa ku dhowaad toban ruux oo ku dhintay shil diyaaradeed oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay gobolka kentaki ee dalka maraykanka iyo meydadka dad ku dhintay xeebta liido ee magaalada muqdisho oo la helay qodobadaas iyo kuwo kale ayaad barnaamijka ku maqli doontaan inta uu socdo barnaamijka waxaa igala qayb qaadan doonaa qaar ka mida wariyaasha idaacadda islaamiga andulus mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka waa habeennimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha shanaad sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo faahfaahsan markii ugu horreysay saddex sano kadib taliska ugu sarreeya ciidanka kooxda riddada ayaa qiray in mujaahidiinta ay dileen shan iyo toban kun oo askari tan iyo markii uu murtad xasan gurguurta ku dhawaaqay xamlada ashahaadala dirarnimo haddaba warbixin arrinkaasi daaran waxaa inoo soo diyaariyey halkanna inooga soo gudbin doonaa faysal mahad soomaali muddo ka badan saddex sano oo laga joogo duulaankii ashaadala dirirnimo ee kooxda riddada soomaaliya ay ku soo qaaday deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee dhaca wilaayaadka islaamiga ah ee bartamaha soomaaliya kaasoo ku bilowday faan goodis iyo kibir ayay saraakiil iyo mas-uuliyiin ka tirsan nidaamka riddada warbaahinta hortooda ka qirteen khasaaraha baaxadda leh ee ka soo gaaray fariimaha dagaalka ee sababay burburka iyo baaba'a maleeshiyaadkooda murtad axmed macalin fiqi oo ah wasiirka gaashaandhigga iyo sidoo kale odowaa yuusuf raage taliyaha guud ee maleeshiyaadka riddada oo ka hor hadlayay golaha baarlamaanka riddada ayaa sheegay in burbur xooggan ay wajaheen saddexdii sano ee lasoo dhaafay ciidankoodana uu hadda ku sugan yahay marxaladdii ugu liidatay waxay sheegeen in gulufkii cuslaa ee ay soo qaadeen uu sababay in looga adkaado dagaalka islamarkaana mujaahidiintu ay bilaabeen dagaalo rogaal celin ah oo aad u xooggan murtad fiqi ayaa weeraradii tobankii bilood ee lasoo dhaafay mujaahidiintu qaadayeen ku tilmaamay sida daadka oo kale muddadaasna ay wajaheen xaalad aad u cakiran tirada maleeshiyaadka murtadiintaee lagu xasuuqay dagaalada kuwa lagu dhaawacay iyo kuwa naafoobay ayuu taliyaha guud ee maleeshiyaadka riddada odowaa yuusuf raage ku sheegay inay u dhexayso toban kun ilaa shan iyo toban kun oo askari maanta haddaan halkan nambarka dhimashada ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed wakhtiyadii ay dagaalka ku jiraan hadda halkan idinkaga sheegno ay idinla noqoto wax aan suurtagal ahayn macluulgal aan ahayn waxaa jira naafo oo ayadana sidaasoo kale dabcan ku imaanaysa xaaladaha dagaalka ay keenayaan waxaa sidaasoo kale jira ayadana howlgab runtii asagana nambarkiisu uu ballaaran yahay oo ayadana aan dee in wakhtiya aanay dhicin in ciidamada laga saaro howlgebka arrinta reformka marka ujeedooyinkoodu hoosay u daadegaysa hadday noqon laheeda howlgalka ciidanka howlgeli kara oo actifeka noqon kara hadday noqon laheeda arrinta howlgebka dhammaan marka howlahaasoo dhan xoogaa hakadaa ku yimiday wakhtiga wakhtigii fayska koobaad ee registrationka markii la dhameeyey wixii ka dambeeyey hakadaa ku yimiday maadaaman lagu jiray dagaallo meeshaa waxaad garan kartaan culayska ay la-eg tahay waxaa laga yaabaa maanta haddii la isku celceliyo nambarkaas asiga ah inay lambar toban kun ilaa shan iyo toban kun u dhexeeya ay yihiin kadib markii maleeshiyaadka murtadiinta ay noqdeen wax dhintay wax dhaawacmay kuwii ka badbaadayna isaga carareen furimaha dagaalka ayuu wasiirka gaashaandhigga kooxda ridada soomaaliya fiqi sheegay inuu hakad galay howlgalladii ciidankooda islamarkaana ay ku mashquuleen inay dib u habeen ku sameeyeen maleeshiyaadkooda taasina ay wakhti dheer qaadatay si loo kala xulo askartii ku halaagsantay dagaalada kuwa naafoobay ee howlgabka noqday iyo sidoo kale kuwa kale ee gebi ahaanba aan dib ugu soo noqon xeryaha xaalad aad u liidata ayuu ku tilmaamay midda ay maanta ku dagaalamayaan maleeshiyaadka murtadiinta isagoo soo hadal qaaday xaaladda dhaqaale xumo ee haysata kooxdooda wuxuuna qiray inaysan awoodin inay bixiyaan qarashaadka ku baxaya ciidankooda sidoo kalena xitaa ay culays ka wajahayaan soo iibsashada dareyska ciidan
in laga saaro ciidanka kuwii dhintay kuwii dhaawac ahaa kuwii maaragta naafoobay kuwa fakaday oo la ogaado ciidanka rasmiga ah ee hadda shaqada ku jira saaxiibada caalamka eena caawiya ee dowladda soomaaliya caawiya inaysan ka bixin garab siddeed iyo toban sanay qaadatay way adag tahay in maalin kastana waxaa soo baxaya in lagula sii joogo muddo dheer way adag tahay siddeed iyo toban sanaa adduunku nagu caawinayay mar ka mida meeshaan hadda aan joognay haysteen dhowr iyo toban sano ka hor dhanka kale waxaan nahay dal dirirna ku jira fursadna aan loo siinayn ciidamadiisi inuu dhisto oo waxa weeye ciidanka hadda soo baxa isagoon wakhtiga ku filnayn haysan ayaa dabka ayuu horay dabka u galaa marka waxaan waa warshad wax soo saaraysa waxay soo saartana hore laga isticmaalayo fursad weyn lama siin qalabaynta ma jirto marka laga reebo dowladahan saaxiibka nahay qaarkood oo qoryaha yaryarka small armiska ma jirto hub waaweyn oo runtii tafaw aan kaga sarrayno oo kooxahaasi aan horay u haysanay marka laga reebo haddeertaan diyaaradaha dagaalka oo maraykan hal ahaado ama maaragtay turkida imaaraadka diyaaradahaas oo drownka iyo u badan xagga saboortiga cirka kaalmada cirkana siiya marka laga reebo ma jiro qalab waaweyn oo kaasina wuxuu u baahan yahay in dhaqaale fiican dalku uu helo duruuftiisa ma jirto warshad dharka u soo saaraysa taliyaha sheegi doona oo ciidankeennu uu leeyahay halkii joogna boqol doolar iyo ka badan ayaa ku baxaysa ma jirto rasaasta qoriga aakega ah u yar weeye marka xitaa lasoo xambaaro lasoo raro warshad rasaas u soo saaraysa ma jirto ma jirto miisaaniyada waxaasi ugu jiraan marka duruuf aad u qallabsan ayaa lagu dirirayaa waxaan damcnay inaan wasaaradda maaliyadda u soo jeedinno in toban kunoo ciidana sanada soo socota lagu daro ciidanka hadda jira waxa weeye wax miisaaniya waa yacnii doodii way way dheeraatay hal askarina laguma darin kadib markii mujaahidiintu ay soo afjareen kibirka murtadiinta xerooyin iyo difaacyo badan oo cadowga lahaana cagta la mariyey islamarkaana ay raayada tawxiidka dib uga taageen deegaanadii uu cadowga duulaanka ku qabsaday saddex sano ka hor ayuu wasiirka gaashaandhigga riddada oo weeraradaasi ka hadlayay sheegay inay geliyeen xaalad aad u adag howlgalladii mujaahidiintu ay ka sameeyeen duleedka magaalada muqdisho ayuu sheegay in xaalad rucbiya ku beertay islamarkaana qoobgariirka si weyn looga dareemay dhammaan xarumaha ciidamada talisyada afrikaanta iyo xitaa filla soomaaliya mar uu soo hadal qaaday taageerada ay ka helaan kufriga caalamiga ah ayuu sheegay in dhankooda ay niyad jabeen ayna dadaal ku bixiyeen sidii ay u sii wadaan kaalmada ay siiyaan muddo siddeed iyo toban sanno ah oo ay saliimiinta ku garab taaganaayeen dagaalkooda ka dhanka mujaahidiinta aysan natiijo ka soo bixin dhulka ugu badanna waxaa lagu tiriyaa inuu yahay soomaaliya oo argagixiso ay joogto haddana dhaqaalihii la rabay in lagula diriro iyo tabartii la rabay in xoogga la saarana halkaasaan haddana kasii joognaa marka waad ogtihiin dagaal inuu yahay death or life dagaal bulshadii oo dhanna aysu ku jirin oo ay tahay waxa ku jira ciidamada iyo dowladda oo keliya iyo dowlad goboleedyada Een, daadkii weynaa ee soo fatahmay ee adduunkao dhan uu ku qiimeeyey in sidii afghanistan ka dhacday ama wadan- waddamada kale ka dhacdayba in ay yidhaahdeen waxaa la qabsanayaa caasimadda soomaaliya oo argagixisadu ay dib ula ula wareegaysaa arrintaas waxay ahayd runtii arrin arrin aad u adag bay ahayd noo ahayd sanadkan arrintaasi way iska fududahay in dadku ay aad la iska soo jeediyo oo la yidhaahdo een, aagaggii baa laga soo baxay ama meelihii baa laga soo baxay laakiin cadowgaas isku diyaarinta uu isdiyaariyey iyo xoogga uu soo saaray in uu xawli badan ku yimaado meeshaan ma sahlanayn marka ciidamadu waxay ku runtii galeen awal weerar baa lahaa waxaa la galay difaac ayaa laga galay kooxahaasi laakiin waxaa jira meelo ay meelo dib looga soo noqday oo hadda isku diyaarinteedii iyo abaabulka ciidan goobihii dagaalka ka soo baxay aysan sahlanayn in la isku abaabulo tani waa natiijadii ka dhalatay duulaankii qarayska xuurnimo ee saddex sanno ka hor xasan gurguurte uu ku soo qaaday wilaayaadka hiiraan shabeellada dhexe galgaduud mudug iyo qaybo ka mida shabeellada hoose inkastoo uu ku bilowday kibir isla weynin iyo boolo xoofto haddana waa kuwan saddex sanno kadib kuwii tumaya durbaanka dagaalka oo iyagoo calaacalaya warbaahinta hor fadhiya xaaladda ayaa quus ku ah jawigana uma sama dagaalkii loo safriyey gobollada dhexe iminka waxa uu taagan yahay afaafka muqdisho
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka axmed macalin fiqi ayaa xaqiijiyey in diyaarado sida calooshood u shaqaystayaal ay kasoo degeen garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso islamarkaana ay usii gudbeen galbeedka wadanka suudaan inkastoo qodobada markii aan sheegaynay aan idinkugu sheegnay magaalada kismaayo balse ma ahan kismaaye waa boosaaso haddaba qodobkaas iyo qodobo kaleba waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud ahaan mareegaha islaamiga ah inoogu soo koobaya maahir maxamed oo aalaaba xubintaasi barnaamijka usoo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdulwahaab een, xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa xukuumadda muqdisho oo xaqiijisay in garoonka boosaaso uu martigeliyey calooshad u shaqaystayaashii xasuuqa ka geystay galbeedka waddanka suudaan markii ugu horreysay ayay xukuumadda muqdisho war ka soo saartay tallaabada ay xukuumadda imaaraadka carabta saldhig laga abaabulo calooshad u shaqaystayaasha caalamiga ah uga dhisatay magaalada boosaaso axmed macalin fiqi oo ah wasiirka gaashaandhigga ee xukuumadda muqdisho ayaa magaalada muqdisho ka sheegay in diyaaradaha waaweyn ay isbuucyadii lasoo dhaafay kusoo degayeen garoonka boosaaso kadibna ay usii gudbayeen dhanka galbeedka waddanka suudaan isaga oo ka jawaabayey su-aalo ay weydiiyeen sanataarada aqalka sare ee xukuumadda muqdisho ayuu ku qiray diyaarado sida calooshood u shaqaystayaal ay ka duuleen madaarka magaalada boosaaso ayna aadeen dhanka gobolka daarfuur ee galbeedka suudaan wuxuu intaasi ku daray in xukuumaddoodu ay wado baaritaano ayna war dhammaystiran ka soo saari doonto maalmaha soo socda warbaahinta caalamiga ah iyo midda maxalliga ah ayaa maalmihii lasoo dhaafay tabinaysay in garoonka boosaaso ee waqooyiga soomaaliya uu kaalin weyn ku lahaa xasuuqii bahalnimada lahaa ee maleeshaadka janjawiidka wakiilada imaaraadka ay ka geysteen magaalada alfaashir ee galbeedka suudaan halkaasoo lagu dilay in ka badan saddex kun oo qof waxaan markan soo qabanayaa mareegta redio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa meydadka dad ku dhintay xeebta liido oo la helay halka qof kalena la baadigoobayo saacadihii lasoo dhaafay waxaa xeebta liido ee degmada cabdulcasiis ee gobolka banaadir lagu waayey saddex dhalinyaro ah oo ay baddu qaaday laba ka mid ah dhalinyaradan ayaa la helay iyagoo geeriyooday halka mid kalena weli la baadigoobayo qaar ka mid ah eelada wiilashan ay baddu qaaday oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in xukuumadda muqdisho oo ku andacoota in ay wax u qabato shacabka aysan wax gurmad ah ka helin taasi beddelkeedna ayba isku dayday in ay lacag ka samayso meydadka wiilasha la helay waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa toddoba qof oo ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay maraykanka inta la hubiyey ugu yaraan toddoba qof ayaa ku dhintay halka tiro kalena ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan kadib markii diyaarad nooca xamuulka qaada oo ay leedahay shirkad lagu magacaabo u b s ay ku burburtay garoonka magaalada loysville ee cariga maraykanka diyaaraddan ayaa maanta isku dayday in ay ka duusho garoonka caalamiga ah ee loysville waxayna kusii jeeday gobolka hawai balse waxyar kadib markii ay duushay ay burburtay sida ay xaqiijiyeen ilawareedyo maxalli ah mas-uuliyiin amerikaan ah ayaa sheegay in tirada dhimashada iyo dhaawaca ay kordhi karto waxayna intaasi ku dareen in ay ku guulaysteen daminta dabkii ka dhashay burburka diyaaradda baaritaanona ay bilaabeen shirkadda u b s ayaa dhankeeda sheegtay in ay ka walaacsan tahay xaaladda saddex xubnood oo shaqaalaheeda ka mid ah kana mid ahaa duuliyayaal saarnaa diyaaradda weli lama xaqiijin bay tiri in ay bad qabaan ama ay ka mid yihiin dadka dhintay cabdulwahaab xubintiina caawo waa inaga inta
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafreebka wararka wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe islamarkaana ay weheliyaan qaar ka mida hogaanka dhaqanka ee wilaayadaasi ayaa dhowaan booqasho ugu tegay ciidamada mujaahidiinta ee ku jilba xiran jiidaha dagaalka majmuucadan ayaa booqday libaaxida towxiidka ee ribaadka ku jira iyagoo gaarsiiyey salaan iyo mahadnaq uga yimid bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan wilaayada jubbada dhexe haddaba bashiir muxuyidiin abu eyman oo majmuucadaasi qayb ka ahaa ayaa warbixintan inoo diyaariyey
وبه سنوقظ أمة الإسلام من شر مهين فاثبت أخي على الجهاد لتعم بالخير البلاد واصبر فإنك يا أخي شمس تضيء لنا الوهاد اصبر فإن النور جهاد كودد الله وباركورس كسر إسلامك وواجب كمدا واجباتك والله دومدي صدر ساري waana cibaado weyn oo lagu ilaalinayo sari ahaanshaha diinkeena iyo dadkiisa
تزداد أجرا وثواب ولتتخذ قبسا وزاد xilli muslimiinta in badan oo ka mid ah ay gabeen cibaadadaasi ayuu haddana dhanka kale allah subxaanahu wa tacaala waxa uu soo waafujiyey koox yar oo ka mid ah ummadda kuwaasoo dib u taageerayada islaamka una huray wax kasta oo ay awoodaan xilli garabkooda la baneeyey balse aysan waxba u dhimin yaraantooda tiro badnaanta cadowgooda iyo qurbada uu dariiqu leeyahay waxa ay qaadeen dariiq dheer oo cabsidiisu badan tahay halisyada ku gadaamanna ay tirabeel tahay waxay tala saarteen allahooda iyaga oo saad ka dhigtay taqwada iyo digriga alle qayb ka mid a kooxdaas waxa uu allah subxaanahu wa tacaala uu waafajiyey inay ka jihaadaan geeska qaaradda afrika kuna aadaan dhufayska koonfur bari halkaasoo ay ku hortaagan yihiin xamalaadka siliibiyiinta dushoodana ay ku burburiyaan shirqoolada iyo hagardaamooyinka cadowga waxay saldhigteen oo ay cadowga allah kula xisaabtamayaan dhammaan gobollada kala duwan ee dalka iyaga oo diraya saraayaadka cagtana marinaya dhufaysyada cadowga difaacanaya oo ribaad adag ugu jira sidii ay u ilaalin lahaayeen daarta islaamka ee lagu xukumo shareecada islaamka qaar ka mid ah halyeeyadaas islaamka ayaa allah u doortay inay ku aadaan dhufayska wilaayaadka islaamiga ee dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya iyaga oo difaacaya bulshada ku hoos nool xukunka islaamka hortaaganna cadowga isugu jira murtadiinta iyo siliibiyiinta duulaanka ku jooga gobollada wacdarahooda iyo kaalinkoodana aan markhaatiga ka wada nahay haddaba si ka fog buuqa saxmadda iyo sawaxanka magaalooyinka waxaan sheeko gaar idinkaga hayaa mid ka mid ah goobaha ribaadka ee lagu hortaagan yahay cadowga allaah wuxuuna allah ii suurtageliyey inaan qayb ka noqdo khaafilo ballaaran oo uu hogaaminayo waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish oo dhowaan gaaray furimaha ay ku sugan yihiin halyeeyada islaamka iyaga oo dhambaal hambalyo ah ka waday bulshada wilaayada jubbada dhexe oo dhankooda ku naaloonaya amniga ay raggaasi u jiifaan dhaxanta iyo kuleelka bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin waman istaciin calaa umuuri dunya wddiin odayaasha dhaqanka ee gobolka jubbada dhexe iyo wilaayada haddaan insha allahu tacaala gaarihii raacnay waana dhaqaaqnay waxaan ula soconnaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala qurumaha raggu ay joogaan walaalaha mujaahidiinta waxaan ugu soconnaa insha allahu tacaala inaan soo siyaarno soo booqanno ilaahay waxaan weydiisanaynaa subxaana wa tacaala safarka inuu noo fududeeyo nabadgelyo inugu geeyo annaga walaalahayn inagoo nabadana suga geeyo nabadna insha allahu tacaala aan ku soo kala tagno yaan ilaahay weydiisanaynaa subxaana wa tacaala safarkeennina haddaan guda galnay subxaana aladii sakhara lanaa hada wama kunaa lahu muqriniin wa innaa ilaa rabbina lamunqalibuun allahuma inaa nasaluka fii safarina hada albira waataqwa wa min alcamali maa tardaa allahuma hawin calayna safarana hada watwi cannaa bucdah bilowga khaafiladan ayaan qayb ka ahaa waxaana innagoo allah tala saaranayna u jihaysanay furimaha hore inkasta uu safarku yahay qayb ka mid ah cadaabka oo wata mixnadiisa haddana waxa inaga khafiifinaya ayaa ahayd hilowga iyo farxadda aan ka dheehanayay wejiyada khaafilada kuwaasoo boqolaal kilomitir u soo gooyey si ay uga soo mahad celiyaan una soo dhiirigeliyaan walaalahooda mujaahidiinta ee ribaadka ku jira hoggaanka iyo hormuudka safarkan waaliga wilaayada islaamigaha ee jubbada dhexe waxaa wehelinayay xubno sare oo ka tirsan golaha dhaqanka ee wilaayada iyo salaadiinta beelaha jubbada dhexe kuwaasoo iyaguna go'aansaday inay wakhti ka mid ah waajibaadkooda ku soo qaataan goobaha ribaadka si ay indhahooda ugu soo arkaan qalbigoodana ugu soo sahmiyaan geesinimada iyo sabirka mujaahidiinta socod dheer kadib oo aan isaga kala gudubnay deegaano iyo magaalooyin ugu dambeyn waxaan gaarnay halkii ujeedkeennu ahaa golaha dhaqanka wilaayada islaamigaha ee jubbada dhexe ayaa aad u cabbiray farxaddooda ku aadan inay la soo joogaan qaybna ay ka haleelaan fadliga ribaadka iyagoo u rayaaqsanaa safarkan oo ay u arkayeen mid u leh muhiimad gaar ah waxayna u weheshanayeen maamulkooda iyo miisaanka mas-uuliyadda ay u hayaan bulshadooda si ay wiilashooda mujaahidiinta u dareensiiyaan in bulshada iyo qabaa'ilka jubbada dhexe ay matalaan ay garab iyo gaashaanba u yihiin jihaadka ay u dabran yihiin salaadiintii waaliga ku wehelinaya socdaalka sida malaaqbiyey guddoomiyaha odayaasha dhaqanka ee jubbada dhexe suldaan shuceyb yunis ibraahim xogahayaha golaha dhaqanka wilaayada jubbada dhexe iyo salaadinta kale iyo xubnaha kale ee odayaasha wilaayada muxuu safarkan oga dhignaa waasi sidee dareenkooda waxaa ilaahay mahaddiisa ammaanta meesha aan joogno oo ah furbihii jihaadka ribaadka aan wiilashaannadii aan la joogno yaan aad farxaddii dareenkayga lama soo koobi karo annagoo isla fadhino isla seexanayno isla cuntaynayno dib habeenkii xaraas isla qabanayno waa nicmo ilaahay uuna siiyey marka ilaah ayaa ku mahadsan allehna gaarsiiyey nimcadaas yaan ugu mahadina marka xaqiiqdii run ahaantii dareenkayga lama cabiri karo muddo badan ayaan raadinaynay inaan wiilashaana la kulanno insha allah maan ugu dambayn doonto hadda waxay ka dambeyn insha allah waxsaan u bilownay meel kastoo ay joogaan hadduu allah weydil ogolaado qadarta ilaahay waxuu yeen inaan tagno oo furmaha jiidaha meel kasta aan tagno oon wiilashaana la joogno maanta waa farxad xaqiiqdii halkan horta waxaa fadhi wiilashii dhinacaan waxaa fadhi odayaashii annagoo isla cuntaynayno isla joogno isla sheekaysanayno ribaadka iskula jirno haddana xaraasadii isla qabanayno ilaah ayaa ku mahadsan waa nicmo markaas allahan u mahadina waxay nooga dhigan tahay nimco iyo barwaaqo iyo wanaag iyo fadli ilaahay subxaana wa tacaala uu bixiyo dheeraad ah ilaan ma og tahay meeshaa ka maqan tahay xog fiican kama haysid marka waxaan dareemaynaa maanta jawi kale oo jawiyadii hore aan ku jirnay ka bedelan wuxuuna u dhigmaa jawigaas markaan tilmaamo ama qofkii maanta meesha ka maqan aan u yara qeexa jawigana waxaa waaye jawi aslanba qofka uu heshinaya sawdka shimbiraha marka keentaana lagu jiraa waa aragtaa cadowgana hadda nagama fogo waxaa waaye ana saan hadda waxaa waaye waa un inaan maarta cabsiyna baciid maahan amna la cabsiyo waxaa ma og tahay dagaal qofka hadduu aado imaa wa imaa wa alxamdulilah ayagana waa wejidooda aad ay u dhalaalayaan oo wanaag iyo khayr badana ka muuqda waxay ahayd fursadda qaaliga ah oo ay mas-uuliyiinta maamulka iyo golaha dhaqanka jubbada dhexe ay ku muujinayeen inaysan camalkan u fadhinin oo keliya xafiisyada golayaasha laga maamulo bulshada balse ay dhab ahaan u garab taagan yihiin mujaahidiinta ku sugan mawaaqicul mowd ee nafta agdhigaya difaaca shareecada islaamka ay nabadda ugu naaloonayaan bulshada muslimiinta intii uu wafdigan ku sugnaa furimaha waxay la kulmeen soo dhoweyn diiran iyo rag mujaahidiin ah oo ay ka muuqatay niyad adag kuna faraxsan gudashada acmaasha fadliga badan iyo waajibaadka ay ugu aadan yihiin muslimiinta kuwaasoo aan ka muuqan daal ama cabsi balse laga dareemayay kalsoonida ay ku qabaan allaah iyo diyaargarow buuxo oo mar walba ay heegan ugu jiraan awaamirta u timaada
مكان قف الله اكبر الله اكبر sheekh cali darwiish oo aan wax ka weydiiyey sida uu u arko jawiga ribaadka wuxuu iiga sheekeeyey in wax isku dhigma aysan ahayn nolosha mujaahidiinta ku sugan kaymaha iyo goobaha ribaadka iyo midda magaalooyinka wuxuuse sheegay in naacawda uu qaadanayo aysan ahayn mid ku cusub balse ay xusuusinayso waayo aragnimo hore oo uu la soo noolaa in muddo ah oo isaga kala gudbayay goobaha adkaysiga iyo ribaadka una allah ku barakeeyo maanta farxad weyn ayay ii tahay anigoo la jooga ragga walaalaheena mujaahidiinta ee furmaha joogo ee waxaan soo xasuustay xilliyo aan ciidanka jabhadaha ka tirsanay la joogi jiray ayay dib ii soo xasuustay ciidankiioo dee mataqaanaaye difaacyadooda iyo furmihii iyo qaab deegaankooda iyo xaraasada habeenkii iyo waxyaalaha cajiibka waxaa ka mid a xalay fiid horaan seexanay de magaalooyinka markaan joogno waxaa laga yaabaa saq dhexo habeenimo soo jeed in lagu gaaro shaqooyin iyo iyadoo lagu jira meeshaan waxaa waaye mar hadday cadceedu dhacday waxay ka dambe maqrib cisho la tukada shanqar dambe ma maqlaysid nin xaraasahaya iyo nin kormeera mooye dhaqaa kale ma arkaysid waxyaalaha farxadda la soo jiitay kamid ah waxyaalaha aan la yaabo dee qariibka oo aad ii farxad geliya waxaa kamid ah ciidanku markuu waagu baryo waxay leeyihin xalqo qur-aana fasiilo walba saddex mar yay qur-aanka dejinayaan subax walba jusjusya u kala qaadanayaan soddon dhowr nin soddonka jusba hal mara la dejinaa sariyadii kasta waxay dejinaysaa mataqaanaaye ilaa sagaal mar yay kulla yoomi qur-aanka akrinayaan arrin aad u farxad badan weeye waana waxyaalaha annagu magaalooyinka markaan joogno aan ka mashquulnayo raatibka keliyan hadda annagu ku dagaalanaa joogtada ah iyagana alxamdulilah ilahi wuxuu waafajiyey kulla yowmida intaasoo mar inay qur-aanka dejiyaan oo awal iyo aakhir bay wada akhriyaan waa farxad weyn waxyaalaha aan xasuusta waxaa kamid ah dee cuntada laftirkeeda cuntada hadda bariiska iyo fuulka la dul saaray waxyaalaha badana magaalooyinka aan laga samaysan weeyo furmaha markaa timaado oo keliya aad arkayso caagadahan dahaarina biyuhu ku jiraane nin walba agta laga soo dhigayo leeyahay biyaha qabow ka cab oo meeshu dee talaagad iyo biyo kaloo la isticmaalo male farxad weyn oo aada u wanaagsan iyo ahayd mataqaanaaye waxyaalo badan ay soo jiito aad ii farxad geliyey nolol ribaado aad u qurux badan aad u farxad badan weeye ilaahayna walaalahayna waxaan u weydiinaynaa gommadahooda inuu sugo cadowgoona in ilaahay uu jibay subxaana watacaala innaguna insha allahu tacaala dee ziyaaradu tan keliya nooga ekaamayse inaan ku soo laablaabanno ayaan rajeynayna hadduu aleyd wuxuu wafdigan ay haliyayadan gaarsiiyeen dareen gacaltooyo iyo hadaayaad kooban waxay qaybsadeen shucuurka iimaaniga ah iyo dhadhanka cuntada furimaha ay gacantooda ku sameeyaan ragga iyaga ah ee u taagan u khidmaynta muslimiinta iyo caragelinta siliibiyiinta iyo murtadiinta anigoo dee jubbada dhexe odaygeedii howaalihii gobolka ah iyo nuqabadii gobolka hoggaankoodun ila socdo yaan idin soo booqanay si aan furmaha walaalaheen muslimiinta ee mujaahidiinta ee jeeshka muslimiinta ku jiro inaan soo booqanoo farxad gelinoo la wadaagno nolosha ay ku noolyihin ujeedkeennu marka waxaa weeye inaan idin tusinno inaan isku midnahay hal takri ku jirna hal aagna aan ku jirna hal cadowna aan wada leenahay khalfigiinana aan mas-uul idinkaga nahayo welwel iyo walbahaar uusan idinka qabanin biidn illahi tabaraka wa tacala waxaan rabnaa insha allahu tacaala jeeshka muslimiinta maanta insha allahu tacaala hilibkooda iyo inaan annagu qaadanno ilaahay idinkii hadduu ilaahay idmo jazaakum allahu khayran booqashada iyo kalgaceylka iyo maxabada ikhwaannimo oo walaaltinimo oo iimaan leh yaan idinla nimid waxa ila socdona waa waalidkiinna waa aabbayaashiin waa awoyaashiin dhalinyaro yaryaroo qurux badanaa tihiinoo jiilkii ummadda u soo kacayey waxa aan wadana waa duqooydaas aad arkaysaanoo wada ciraystay oo aniga aan ugu horeeyo waxaan idinkugu nimid arrinta aan idiin sheegay way jazaakum allahu khayran
waxay kelimaadkooda ku dhiirigelinayeen geesyada islaamka halka indhahoodana ay ka dhergayeen muuqaalka iyo macnawiyaadka mujaahidiinta oo aad ka dheehanayso inuu yahay mid ku xidhan macyada allaah waaba sida in farajka iyo nasriga iyo fooda nagu soo hayaan kollow oo aan dheereen wuxuu ahaa safar bilowgiisii iyo dhammaadkiisa ay hareeyeen ajwaa ka duwan sidii uu noqon lahaa dareenka safar kale oo aan ahayn sida midkan aan ku dhaqaaqnay marka laga eego dhinaca saxaafadda islaamiga ah wuxuu ii ahaa mid gaar ah ma ahayn oo keliya mid ku kooban warbixin iyo ururinta macluumaad ama soo qabashada kelimaad kala jeedinayo balse wuxuu ahaa waayo aragnimo nafeed iyo xirfadeed siyaaxatu ummati aljihaad ama dalxiiska ummaddeeda waajihaadka waxaa si dhab ah tadbiiqa xadiidkaas uu yimaadaa marka shakhsiga isaga kala gudbayo nicamta allaah weliba isagoo ah shakhsi nafsaddiisa u huray uu adeegyadda islaamka iyo horumarinta macnawiyaadka muslimiinta ugu dambayn safarkii ayaa ku soo idlaaday si kasii farxad badan dareenka markii uu bilowgu ahaa waxay raggu la soo noqdeen muuqaal iyo aragtiyo ka duwan wixii ay suuraysanayeen ka hor inta aysan cagta soo dhigin furintan oo ka mid ah goobaha ugu adag ee lagula hardamayo cadowga ashaadala dirirka ah
فرعه أنت وكله سيفا ودرعا من حديد الصبر للقلب الضياء نور يضيء لك السبيل وهو الصبار كساعة deganaanta xasiloonnida iyo farxadda ka muuqatay wujuuhda ayaa ku dareensiinaya nimcada taalaribaadka oo aan laga helaynin meel kale waxay maalinkooda ku nooleeyaan la xisaabtanka cadowga allaah xaraasada halka habeenkooda ay rabbigooda caabudaan waa iyaga kuwa ay maanta ummadda ku heshay ku dhaqanka shareecada islaamka fadliga alle kadib cisiga iyo sharaftana ugu naaloonayso si kastoo ay waddada u dheer tahay caqabadaheeduna u badan yihiin iyaga oo naftan u hura dhiiggana u quba si ay u oofiyaan ballanka ay la galeen rabbigooda isna doorin unaha kan kuwa garabkooda ka baxa ama khiyaanada uga timaada kan xigaalkooda ah waana iyaga tiirka ay maanta allaah kadib cugsan tahay ummadda muslimka ah ee dugaalka uga ah xamalaadka siliibiga iyo kuwa riddada hadafkooduna uu yahay inay risaaladan gaarsiiyaan goobtii uu alle ugu talagalay iyada oo saafi ah geediganna ay ku furaan halka uu sahankiisu ahaa waana hubaal in ciidanka alle uu guulaysanayo in sha allah
اصبر فإنك يا أخي شمس تضيء لنا الوهاد اصبر فإن النور يشرق عند طغيان الظلام ولرب عسر ضيق أدى إلى نعم hagaag dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka waxaad soo dhagaysateen warbixintii ka hadlaysay safarka wafdiga uu hogaaminayo waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ee booqday furimaha dagaalka haddaba safarkaasi intii uu socday waxaan waraysigan la yeelanay waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish waxaana waraysiga la yeeshay bashiir muxyidiin bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal waraysigan gaarka ah waxaan la yeelanaynaa insha allahu tacaala sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekhana marka hore kusoo dhawow furimaha ciidamada mujaahidiinta jazaaka allahu khayran akhuuna abu ayman waan ku dhowahay furmaha hore ee ciidamada mujaahidiinta ay joogaan iyo idaacadda andalusoo furunta inala joogto waan ku dhowahay jazaaka allahu khayr
sheekhana marka hore waxaad faahfaahin naga siisaa fadliga uleeyahy ribaadka maadaama aan maanta meesha ku wada sugannahay jazaaka allahu khayr akhuuna ribaadku khayr fara badan yuu leeyahay sida shareecadeenu ay sheegtay nabigu caleyhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay ribaatu yowmin fi sabiili illaahi khayru min addunya wamaa calayha aw kama qaal caleyhi salaatu wassalaam hal maalin oo aad ilaahay jida dartii u jilba xirnaata oo cadowga ilaahay hor fadhido muslimiinta dhabarkaada joogta ay mataqaana ay kugu nabadgelayaan waxay ka khayr badan tahay adduunyada iyo waxa dusheeda ayay ka khayr badan tahay inagu maanta insha allahu tacaala dee ribaadkaasi aan kala soo qayb galnay walaalaheen mujaahidiinta ee halkan ku sugan khayrkaana ilaahay subxaana watacaala ayaan weydiisanaynaa safar dheerna waan u soo galnay waad garanaysaa dee gubaarun fii sabiili illahi wa dukhaanu jahannama laa yajtamicaan boorka kugu soo gaara ilaahay wadadiisa kugu soo gaara iyo iyo jahanamo qiiqeedu ma kulmayaan boor fara badan iyo aynugu soo dhacay inta wadda kusoo jirno soo safraynay waxaan rajaynaynaa ilaahay subxaana watacaala inuu inooga badbaadiyo duqaanka jahanamo inuu inooga badbaadiyo furumahuna waa meel aada u khayr badan oo wanaag fara badan uu yaalo ragga jooga walaaluhuna cibaade iyo khayr iyo mataqaana wejigooda nuur iyo suruur fara badan iyo farxad badan ayaa ka muuqata waxay ku xasuusinayaan khayr iyo wanaag fara badan markaad la joogto waxaad arkaysaa rag qur-aanka akhrisanaya waxaad arkaysaa rag mataqaanaya cashiro iyo duruso akhrisanaya waxaad arkaysaa rag xaraasahaya oo mataqaanaa cadowga ilaahay ilaalo ka hayo waardiinaya waxaad arkaysaa rag mataqaanaaye sahamo iyo loo dirayo ilaalo kaa cadowga ilaalinaya waxaad arkaysaa kuwo khidmo ku jira dhammaanba waa khayr iyo wanaag aan laga helaynin magaalooyinka meel fiican oo aada u qurux badan oo aada u wanaagsan oo ilaahayna keena jazaaka allahu khayr
sheekhana maxaa fariin ah oo aad ka sidaa bulshada aada maamusho ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe bulshada ku nool guud ahaan aniga iyo nuqobada gobolkuba waxaan ka sidnaa salaan aan u wadno walaalaha mujaahidiinta ee furmaha ku sugan guud ahaan meel kasta ay joogaan salaan ayaan uga sidnaa walaalihiin waa idin salaamayaan rag iyo dumarba sidoo kale waxaan u sidnaa inay garab taagan yihiin nuqabada iyo mataqaanaa dumarka iyo ragga ku nool wilaayado dhan walaalahood mujaahidiinta inay garab taagan yihiin duco iyo maal iyo nafba inay la garab taagan yihiin saaad ogtihiin biley hadda ina soo dhaafay nuqabada gobolka oo dhanba beel walba walaalaha ribaadka ku jira waxay u direen hadiyaad u badan geel iyo ari iyo mataqaana xoolo nool u badan ayay u direen waad garanaysaan dumarka wilaayada ku noolna saasoo kale iyaguna waxay diyaarinayeen oo dirayeen buskutka iyo caagadaha iyo sawiiqa iyo dharka raggu ay xirtaan iyo iyo kabaha iyo noocyo fara badanoo hadiyaada iyaguna diyaarinayeen jazakum allahu khayran masaajidana mar walba waa looga duceynayo ilaahayaa loo baryaayey dadka ducafada ee muslimiintuna habeenii maalin ilaahay ay u baryaan muslimiinta inuu ilaahay u gargaaro cadowgana ilaahay u jebiya khayrkaas yaan u wadnaa jazaaka allahu khayran sheekh caldarwiish wilaayada aad maamusho ee jubbada dhexe guud ahaan waxaa lagu maamulaa ku dhaqanka shareecada islaamka inaad safar u soo gashaan ee furimaha hore ee ciidamada mujaahidiinta cadowga allah ay ku hortaagan yihiin maxay idinkaga dhigan tahay si gaara wilaayada aad mas-uulka ka tahay iyo salaadiinta kuugu heliya socdaalkaaga jazaaka allahu akhuuna arrin weyn weeye farxad weyn ay inooga dhigan tahay safar dheer ayaan soo galnay oo masaafo dheeraan soo jarnay ilaahay ayaa ku mahadsan subxaanahu watacaala waxay inooga dhigan tahay arrin aada u weyn oo aada u farxad badan waxaan u nimid dad walaalaheen oo aan jecelnahay oo qalbigeennu aada ugu faraxsan yahay la joogooda iyo maatikooda ayaan u nimid waxaan rajeynaynaa ilaahay inuu dembi dhaaf inooga dhigo maqfiro aan ku helno ilaahay agtiina ajri xasanaad aan ka helno walaalaheenan u nimidna insha allahu tacaala iyaguna farxadiyay u taayo odayaashoodii soo booqday waalidkoodii aabbayaashoodii awoyaashooda soo booqday iyo wilaayadii oo isla socda iyagana waxay u noqonaysaa ta'yiid iyo garab istaag iyo farxad weyn ay u tahay hadiyaadna oo u keeneenoo dee geel ay hilba ka dhigtaanna waa u keeneen taana waxay u tahay farxad kaloo labaad ayay u tahay arrintaasu marka annagu kuwilaayahaan wax weyn oo aada u weyniya inoota jazaaka allahu khayr sheekhana inaad wakti la qaadataan ciidamada mujaahidiinta oo aad la seexataan oo aad ribaadka la gashaan oo aad looga kala qayb gashaan shakhsiyadaada maxay ku xasuusinaysaa jazaaka allahu khayran de anigu shakhsiyan arrin igu weyn weeyo aad yaan ugu faraxsan inaan walaalaha ribaadka kala qayb galoo la joogo waxayna soo xasuusinaysaa xiliyadii dee ciidanka jabhaadka aan la noolaa oo aan furmaha joogi jirnay ama mataqaanaa jabhada aan kula noolaa dhulka kaymaha ayay xasuusinaysaayo dee hadda maalmahan aan la joognay walaalaha waxaan dareemayey xusuus iyo igu reebayso maalmihii jabhada aan ka tirsanayn oo furmaha joogi jirnay ayay xasuusinaysaa xaraasada habeenkii la qabanayo xilliga dhaxanta lagu soo jeeda mataqaanaaye gobolka markuu dhaco dee dhaqdhaqaaq uu yaraanayo fiid horeba dadku iska seexanayaan halka niska dambena dadku ay soo kacayaan iyagoo firaasho hurdadii ka dharkay salaatuleyl iyo cibaado iyo loo soo kacayo waxyaalaha aada i farxad geliya iyaduna waxaa kamid ahayd walaalaha oo iyaguna mataqaanaa lagu laasimiyey mataqaanaaye fasiilo walba iyo sariyo walba lagu laamsay inay qur-aanka akhriyaan subax walba qur-aankaasoo mataqaanaaye maalin walba la dejinayo intaasoo mara la dejinayo mataqaanaaye fasiiladiiba saddex mar ay qur-aanka dejinayaan kulla yowmin arrin farxadoo aada u weyn weyde meel intaa kitaabka ilahi lagu akhrinayo malaa'igtii rabbiyaa kusoo degayso naxariistii rabbiyaa kusoo degayso waa meel khayr uu ka jira iyadoo ribaad ay tahay yaa haddana dikriga ilaahay iyo kalaamka rabbi subxaana watacaala meeshuu aada uga muuqdaa waa meel marka daahirkeeda markaad fiiriso taariikh horoo dee intaanan hadda shaqadan wilaayaedka aan usoo wareegin ka hor nolol aan ku jiri jiray ay xasuusinaysaa jazaaka allahu khayr ugu dambeyn sheekh caldarwiish maadaama jihaadka ka socda bariga afrika uu galay marxalad cusub guulo waaweyn iyo wax badanna ay muuqanayaan maxay tahay fariintaada ugu dambeysa aad hawada u marin lahayd guud ahaan shacabka muslimiinta ee ku dhegeysanaya jasaaka allah khayr walaal ee, shacabka muslimiinta ee dhegeysanaya awalan waxaan u dardaarmayaa ilaahay cabsidii subxaana wa tacaala inay rabbigood ka baqaan ilaahayna ay ku xirnaadaan subxaana wa tacaala ayaan u dardaarmayaa dardaaranka kabacdi waxaan leeyahay walaalihiina mujaahidiinta cadowga ilaahay la dagaalamayo isgarab taaga oo naf iyo maalba ku garab istaaga ilaahay kitaabkiisa difaaciisa qof walba muslim ah oo ahlu towxiid ah waajib ayuu ku yahay waajibkaana bulshada soomaaliyeed oo dhan yuu wada saaran yahay xarakatu shabaab mujaahidiin keliya gaarkuma ahan bulshada muslimiinta waxaan ugu baaqayaa walaalahood mujaahidiinta inay garab istaagaan cadowgu maanta wuu jabayaa hadduu ilaahay idmo jabkooduna wuu muuqdaa wayna sii dhabarjeediyeen waxaan leeyahay noqda ansaarta rabbi kuunuu ansaar allaahi ilaahay kuwa u gargaara ka mid noqda oo kaalintiina buuxiya muslimiintu waa idiin baahan yihiin dhibka maanta lagu hayo walaalahay muslimiinta ee ku nool falastiin waad aragtaan ee, awood aan ugu gargaarana ma lihin waxa keliya aan ugu gargaari karno waxaa weeye kuwa inala jooga mujaahidiinta oon garab istaagna taasaan insha allahu tacaala aan ku gaari karnaa madluumiinta kale ee muslimiinta ee ku nool caalamka inaan u gargaarno waxaan dhihi lahaa marka bulshada soomaaliyeed hogaankooda dhaqanka iyo mataqaanaa ganacsatadooda iyo indheergaradkooda aqoon-yahanadooda dhammaan waxaan ugu baaqayaa jihaadka iyo halganka maanta ka socda dalka soomaaliya kaalinta aad ku leedaho qof walba oo ka qayb qaado haddaad ka baaqsato aadan ka qayb qaadan oo maalkaada iyo naftaada kala baqishana ilaahay diinkiisa wuu u gargaaraya subxaana wa tacaala waxaad arki doontaa iyadoo ilaahayna diinkiisa u gargaaray adiguna aadan wax nasiiba ku yeelan taana ayaan dare aad u weyn weeye qof walba waxaan leeyahay maanta fursaddii haysataa oo jihaadku gurigeenna inoogu yimid bulsho badanoo muslimiin oo caalamka ku noolaa noo soo hijrooday iyagoo jihaadoon ah oo raba dadka mustadcafiinta ee soomaaliyeed inay u gargaaraan safaro dhaadheer iyo mataqaanaa qarash fara badan yaa uga soo baxay inay jihaadka soo haleelaan innagana guryahan innagoo joogna yaa in badanoo naga mid ayo nasiib u yeelan inay jihaad ka qayb qaataan taasuna waa ayaan darre aad u weyn oo waxaan dhihi lahaa jihaadka iyo halganka maanta socdo kaalintiina ka qaata ayaan oran lahaa wajasaakum allahu khayran aad buu mahadsan yahay sheekhana sheekh caldarwiish ayuu kaasi ahaa wareega wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe oo waraysi gaara siinayey idaacadda islaamiga al'andalus sheekhana assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawah waa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa suurto geliyey in aan idiin soo gudbinno barnaamijkan qiimaha badan intii uu barnaamijka socday waxaa igala qayb qaatay qaar ka mid ah wariyaasha idaacadda islaamiga ah ee al-andalus anigana halkan ayaan idinkaga soo gudbinayey barnaamij midkan la mid ah inta aan dib dambe ugu kulmayno habeen dambe insha allah waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh الأكوان ذكرى واقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأداء